أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo aynay tafsiiru suurati alxadiid casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lixiyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala allah waxauu yidhi alam ya-ni miyounan dhowaanin liladiina kuwii miyounan u dhowaanin aamanuu rumeeyey an takhshaca inay khushuucdo miyaynan u dhowaanin quluubuhum quluubtooda inay khushuucdo miyaanay u dhowaanin lidikri illaahi liajli dikri illaahi ilaahay dikrigiisa dartii xuska alle dartii inay u khushuucdo sidaa miyaynan soo dhowaanin iyo wamaa kii ay u khushuucdo nasala degay oo min alxaqi xaqi ah walaa yakuunuu aynan ahaanin kaladiina kuwii oo kale uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablu iyaga hortood fataala waxaa dheeraaday calayhim iyaga korkooda waxaa ku dheeraaday almadu waqtigii ayaa ku dheeraaday faqasad way engegtay oo waa qallashay quluubuhum quluubtooda wa kahiirun in badan oo minhum iyaga ka mid ahna faasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay oo bannaanka ka ah ayay ahaadeen aayaddan rabbi subxaanahu watacaalaa yacnii wuxuu uga hadlayaa khushuuca qalbiga iyo qofka sida uu u saameynayo dikriga alla subxaanahu watacaalaa mufasiriinta qaar waxa ay yidhaahdaan sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa yacni waxay ka waramaysaa munaafiqiinta oo iyaga marka waxaa la leeyahay miyowna yacni quluubtoodu inay cabsato ay khushuucdo miyaynan u dhowaanin liladiina aamanuu markaas macnaheeda liladiina aamanuuda markaa macnaheedu waxa uu noqonayaa iimaan daahir ah baa marka laga hadlayaa iimaanka daahirka ah ee markaa munaafiqiintu ay muujinayeen ayaa loo jeedaa ayb marka haddii sidaa la yidhaahdo munaafiqiin lagu wado liladiina aamanuu iimaan daahir ah baa marka laga wadaa haddii tyacni sababu nusuulka aimada kale ay tilmaamayaan loona badan yahay in laga hadlaayana dadkan marka mu'miniintii asxaabta nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay aayaddu la hadlaysaa sida ibnu mascuud ou tilmaamayna waa sidaas oo markaa waxaa la leeyahay quluubtiina khushuuceedu miyounan dhowaanin oo quluubtiina inay baqdo oy khushuucdo sidaa miyaynan idinku soo dhowaanin oo dikriga allee la idinku aqrinaya ay ku khushuucdo ayb marka alam ya-nidana laba tafsiir baa geli karto hamsada haddii laga dhigo hamsatu istifhaamu inkaar istifhaamu inkaarin haddii laga dhigo istifhaamka inkaariga wuxuu wataa nafyi ayaa ku hoos laaban lam ya-ni lamna waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin ficilka mudaaricna maadi bay u gedinaysaa nafyina waa keentaa lamta marka waxay noqonaysaa laba nafyi inay meesha isku imaadaan hamsadii yacni istifhaamkii inkaariga ahaa nafyi oo wato iyo lamta oo nafyi wadato labada nafyi waa laysku burinayaa marka nafyu nafyi ihbaatun haddii nafyiga lasii anfiyo ihbaat baa meeshaas marka ka imaanayo macnuhuna marka wuxuu noqonayaa alam ya-ni liladiina aamanuu yacnii waxaa dhowaatay kuwii mu'miniinta waxaa usoo dhowaaday an takhshaca quluubuhum quluubtoodu inay khushuucdaa dhowaatay ayb wax marka meeshaa nafyi ah ma gelaayo haddii sidaa marka loo macneeyo laga macneeyo ayb meel kasta oo alam ay timaadana oo hamsada inkaari ay noqoto lamna ay ka daba dhacdo sidaasoo kale ayay ihbaat un marka ay u noqonayaan lianna nafyiga haddii la anfiyo waa ihbaat ayb macnuhu marka wuxuu noqonayaa aana liladiina aamanuu aana liladiina aamanuu mu'miniintii waxaa u dhow waxaa dhowaatay an takhshaca quluubuhum khushuucu quluubihim quluubtooda khushuuceedii baa dhowaatay sidaa waa tafsiir haddii hamsada laga dhigo hamsatu taqriirin oo istifaamka istifaam taqriiriya laga dhigo markaa de nafyi meeshii ma yaallo lamtaa marka sideeda ugu dirmayso marka oo nafyigii macnihiisa qaa-im buu noqonayaa kaasaana hadda loo badan yahay oo carabku ku badan yahay oo markaa in la yidhaha alam ya-ni miyownan soo dhowaanin khushuucu quluubihim mu'miniinta quluubtoodu inay khushuucdo liladiina aamanuu mu'miniinta miyownan usoo dhowaanin waxaa lagu jawaabayaa marka balaa leanna istifaamku waa taqriiri lamtaani nafyigeeday joogaysaa markaa meeshaas marka tarkiibka xaggiisa labadaas macno ama labadaas wej ayaa ku jirto alam ya-ni miyaynan dhowaanin liladiina kuwii miyaynan usoo dhowaanin aamanuu rumeeyey an takhshaca miyaynan u dhowaanin inay khushuucdo quluubuhum quluubtooda anta iyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinayaa masderkaasna ya-ni faacilkeeda waay ya-nina macnaheeda waa min anaa ya-nii anan ay xaana waa galay waay waa dhowaaday waxaa kaloo wayuqaalu waxaa la yidhaha aana laka aana sidaana waa la yidhaha aana laka ya-iinu aynan idaa xaana marka aana ya-iinu aynan anaa ya-nii anan intaba waa ku timaadaa marka alam ya-ni miyownan soo dhowaanin liladiina kuwii miyownan usoo dhowaanin aamanuu rumeeyey an takhshaca inay khushuucdo quluubuhum quluubtoodu inay khushuucdo lidikriillaahi liajli dikrillaahi ilaahay dikrigiisa dartii inay u khushuucdo iyo wamaa kii darti inay u khushuucdo nasala degay oo min alxaqi xaqi ah walaa yakuunuu aysan ahaanin markaas kaladiina kuwii oo kale uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey oo kale aynan noqonin min qablu ay min qablihim iyaga hortood kitaabka la siiyey oo yahuud iyo nasaaro maxaynan uga dayanayninna oo kuwaa marka maxaa maxaa loo leeyahay inaynan ahaanin kaladiina sidii kuwii oo kale uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablu iyaga hortood fa taala waxaa dheeraaday calayhim iyaga korkooda waxaa ku dheeraaday almadu ay amadulxayaati nolosha waqtigeedaa ku dheeraaday oo waxay iskugu sheekeeyeen muddo dheer baad noolaan doontaan cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi yuriidu xuba addunyaa waxaa loo wuxuu ujeedaa alleh adduunyo jacaylkeeda ayaa marka ku dheeraaday ay maaluu ilayha adduunyadiibay u iisheen wa acraduu can mawaacid illaahi ilaahay wacdigiisana way ka dheera waa ka fogaadeenoo way ka jeesteen ayb khasladaa iyo arrintaa marka ahlu kitaabka ha uga dayanina in adduunyo idinla macaato idinla dheeraato ood mowdkii ilowdaan ood qur-aankii ku khushuuci weysaan sidaas ha uga dayanina ahlu kitaabka waana sidaasoo ummadaha aan muslimiinta ahayn geeridaba ma xasuustaanba xataa heerka ay gaareen geeri inay iska qariyaan yacnii qofkiioo dhimanaya inay arkaan ma jecla markou dhinto kadibna waa kuwa intay suudka usoo xiraan sanduuq ku ridaanoo iska qariyaanba meydka dhan sanduuqaasna maryo qurux badan la saaro ubaxna markaas la yeelo gawaari madmadow oo qurux badanna lagu wado meydkii marka goormow qofkaasi meyd iyo dhimasho xaqiiqdeed ou rabaa inuu arkana waa sidan ilaahay ka tilmaamaya allah abuuray isagaana naga yaqaan fa taala calayhim ulamadu waxaa ku dheeraaday zamankii iyo noloshii ayaa ku dheeraatay saa darteed uma soo jeedaan wacdi iyo qur-aan iyo inay ku saamoobaan ayb fa qasad waxaa qallashay quluubuhum quluubtoodii baa engegtay wakathiirun in badanna minhum oo iyaga ka mida faasiquuna weeyaan kuwa daacadii rabbi ka tegay oo ka baxay qalbigaa marka asal ah oo mar hadduu qalbigii qallalay jawaarixdiina daaco ma leh oo wuxuu yidhi alxaafid ibnu kathiir lamaa qasad quluubuhum quluubtoodu markay engegtay fasaqat iljawaarixu xubnihiina daacadii rabbi waa ka tageen oo gacantan iyo indhahan iyo dhagahan iyo jirkan intiisa kale haddii qalbigii uu qallalo rajo lagama qabo inay daaco iyo la imaadaan waayo qalbi qoyan ayaa wuxuu keenaa cabsi iyo baqdin baqdintana daaco rabbi ayay qofka ku bixinaysaa ayb iclamuu ana allaha yuxyi larda bacda mowtiha iclamuu ogaada ana allaha alle yuxyii inuu nooleynayo al-arda dhulkii bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale qad xaqiiqe ee bayannaa lakum waxaanu idiin caddaynay al-aayaati aayadihii lacalakum tacqiluuna likay tacqiluu saa u garataan aayaddan iyo tii hore calaaqada ka dhexaysaa waxay tahay sida quluubtu marka waxyiga iyo qur-aanku ay ka jeesato sida ay u engegto ay u qallasho sidaasi la eg dhulkaa la mid ah markuu roob waayo waa qallalaya isagana markaasaa habaaska iyo busta ayaa ka baxayso ayb markii roob uu ku da-ana waa noolaanayaa roobkii iyo marka waxaa laysku shabahayaa mawaacidullaahi tacaala wacdiga alleh qur-aanka iyo xadiidka nebiga iyo roobkii baa laysku shabahayaayo sida roobku dhulka u nooleeyo qur-aankuna quluubtau nooleeyaa marka quluubtii ayuu nooleeyaayo quluubtiina markaad engeg iyo qallayl ka dareentaan qur-aanka inaa in loo dhoweeyo la fahmo macnihiisa lagu tadaburo axwaasha uu ka sheekaynayana la fiirfiiriyo markaana ilaahayna la kaalmaysto qofka qalbigiisu waa noolaanayaa marka iclamuu ogaada ana allaha alla yuxyii inuu nooleynayo al-arda dhulka bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale muxuu ku noolaynayaa roob qalbiganna waa nooleynayaayoo wacdiga qur-aanku ku noolaynayaa qad xaqiiqe eh bayannaa lakum waan idiin cadaynay al-aayaati baanu idiin cadaynay lacalakum tacqiluuna likay tacqiluu saad u garataan ina almusadiqiina waalmusadiqaati waaqradu allaha qardan xasana yudaacafu lahum walahum ajrun kariim ina almusadiqiina kuwa maalkooda la baxo oo waddada alle kula baxo waalmusadiqaati haweenka xoolahooda sadaqaysto oo ilaahay ridihiisa iyo jidkiisa ku bixiyo wa aqraduu amaahiyeen allaha alla amaahiyeen qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan yudaacafu waa loo laablaabayaa lahum iyaga walahum waxaa u sugnaaday oy leeyihiin ajrun ajri ajriga oo kariimun aada u wanaag badan oo aada u wanaagsan xarafkan marka ina almusadiqiina laba qiraa'a ku jirto saadka in la shido oo ina almusadiqiina saadkii iyo daalkii labadaba oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa ina almutasadiqiina ta-dii iyo saadkii baa laysku idqaamay ta-dii waa la jaray saadkii baa lagu shiday marka ta-dii waxay dhex gashay saadkaas shidan marka ina almusadiqiina ay almutasadiqiina waalmutasadiqaati nimanka wax la baxo oo wax sadaqaysta iyo haweenka wax la baxaan waxaa kaloo la aqriyay abu camar iyo oo kale uu aqriyey sidaa marka ina almusadiqiina ibnu kathiir iyo yani waxaan ujeedaa ibnu kathiir iyo shucba can caasim waxay akhriyeen iyaga bitakfiifi saadi saadka oo la fududeeyo oo markaa waxay yidhaahdeen ina almusadiqiina bay iyagu akhriyeen ina almusadiqiina haddii la akhriyana waxaa laga wadaa kuwa rumeeyey waalmusadiqaati iyo haweenka rumeeyey yacni iimaanka laga helay ayb labadaas ayaa xarafkan labadaa qiraa'a marka ku jira inta kale iyaga waxay aqriyeen marka ina almusadiqiinada labadaa macnayna kala qaadanayaan ina almusadiqiina nimanka wax la baxo oo maalkoodii waddada alla kula baxo iyo wixii alla uu faray waalmusadiqaati iyo haweenka xoolahooda iyagana nafaqeeyo oo la baxo sadaqaysto wa aqraduu amaahiyeen allaha alleh qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan yudaacafu waa loo laablaabayaa lahum iyaga waa loo laablaabayaa waxa ay sadaqaysteen suurat lbaqara waxaan kusoo marnay ilaa toddoba boqol oo laablaab in loo laalaabayo kamahali xabatin anbatat sabca sanaabila fi kuli sumbulati miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa culimada qaar marka waxay leeyihin waaqradu llaha qardan xasanan ictiraad weeyaan oo markaa yacnii isimkii iyo khabarkii la kala dhex geliyey oo bimansilati marka asifa a marka waa sadaqada unbaana marka hadda yudaacafudaan ay ka ay ka tarjamaysaa yudaacafu waa loo laablaabayaa lahum iyaga walahum waxaa usugnaaday oo ay leeyihiin ajrun ajri ajriga oo kariimun aada u wanaagsan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey wa rusulihi rusushiisii rumeeyeen ulaa-ika kuwaada hum iyaga hum iyaga ayaa asidiiquuna kuwa sidiiqiinta ah oo iimaankooda ku run sheegay ku run sheegidda badan ah washuhadaa-u shuhadadana cinda rabbihim rabbigood agtiisa yay ahaadeen yay ahaanayaan lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajrigooda usugnaaday iyo wa nuuruhum nuurkooda ayay leeyihiin waaladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna beeniyey ulaa-ika kuwaada asxaabuuljaxiimi jaxiima dadkeeday ahaadeen aayaddan marka sida loo badan yahay waladiina aamanuu billahi wa rusulihi ulaa-ika hum sidiiquun waa waqfi washuhadaa-una jumlo cusub oo kacaysa marka washuhadaa-una cinda rabbihim bay ahaadeen ama washuhadaa-u shuhadadana cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal ay ahaanayaan lahum waxay leeyihiin iyagu ajruhum ajrigooday leeyihiin iyo wa nuuruhum nuurkooda usugnaaday oo ay leeyihiin oo ay siraadka ku marayaan marka humu sidiiquuna markaan leenahay laba macnaa ku jira macno caam ah oo loo jeedo dadka alla rumeeyo dhan markaa sidiiquun waxay ka dhigan tahay ilmuwaxiduuna kuwa ilaahay waxiday macno labaadna waxa ay tahay macno khaas ah in lagu macneeyo oo hum aladiina aamanuu birusuli waa kuwa rususha rumeeyey xiina atowhum markay u yimaadeen walam yukadibuuhum saacatan waa dadka aan rususha saacadna aan beeninin oo markay risaalada u timidba hore ka rumeeyey sida abubakar oo kale marka macnaha haddii lagu wado macno khaas ah waa haddii muwaxidiinta laga macneeyana waa macno caam ah marka marka wladiina aamanuu billahi warusulihi ulaa-ika hum sidiiquuna waay kuwa waa sidiiqiin nin walbaa darajadiisu intay rabta hala ekaatee washuhadaa-u kuwa shuhadadana cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal ay yihiin aakhira lahum waxaa usugnaaday ajruhum ajrigooday leeyihiin iyo wa nuuruhum iftiinkooda wladiina kuwii kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna ulaa-ika kuwaada asxaabu ljaxiimi jaxiimo dadkeedow iclamuu anama alxayaatu ddunyaa lacibun walahwun wasiina iclamuu ogaada anama alxayaatu anamaa wax kalaba ma ahane anamaadan inamaa oo kale waay xasri bay faa-iideyneysaa wixii inamaa ay keenaysay keenaysaa iclamuu ogaada anamaa wax kale ma ahane alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd lacibun un weeyaan dheeldheel iyo walahwun wax markaa yacnii lagu daaho oo dadku ay maaweelo oo naftu ay ku maaweeliyaan oo waqtiga ku dhumiyaan iyo wasiinatun iyo qurux weeyaan un wa tafaakhurun iskugufaan tafaakhurka oo beynakum idinka dhexdiina ah waay wa takaahurun badi isugufaanid weeyaan un adduunyada fil amwaali liajli lamwaali maalyaalka darteed inaad maalyaalka dartood inaad isugu badin faantaan wal owlaadi iyo ilmaha dartood inaad iskugu badin faantaan ayb ka mathali gaythin mathaluhaa iyada mahmaahdeeda adduunyada iyo tusaalaheeda ka mathali keytin roob oo kale waay roobka oo acjaba cajabgeliyey alkufaara kuwa wax duugo oo abuurka dhulka ku duugo ou yaabgeliyey nabaatuhu dhirtiisu ay yaabgelisay huma markaa dabadeed yahiiju qallalaayo fataraa waad arkaysaa hu isagii baad arkaysaa musfaran isagoo jaallo noqday huma markaa dabadeed yakuunu wuxuu ahaanayaa xudaaman wax burburaya ayuu ahaanayaa burbur wa fi laakhirati adduunyo marka saa loo tilmaamay marka wa fi laakhirati aakhirada dhexdeedana cadaabun baa ahaaday cadaab cadaabka oo shadiidun aad u adag iyo wamaqfiratun dembi dhaaf dembi dhaafka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo waridwaanun raalli ahaansho wamalxayaatu nolosha noloshii ma aha addunyaa dhoweyd ilaa mataacu lguruuri kadada raaxadeeda maahane wax kale ma aha ay mataacun waa raaxo saa-irun ahaanaysa un liajli lguruuri kada un darteed bay u ahaa ayay ahaanaysaa oo meeshay u dhammaanaysa waa wax un laysku dagayo oo aan marka laysku daynaynin adduunyadii xaalkeedii buu rabbi ka waramayaa aayado badanna waa kusoo marno fii suurati yuunus inamaa mathalu lxayaati dunya kamaa in anzalnaahu min asamaa faاkhtalata bihi nabaatu lardi mima yaakulu nnaasu walancaam aan soo marnay wafii suurati lkahfina waxaan soo marnay wadrib lahum mathala alxayaati dunya kamaa in anzalnaahu min asamaa faاkhtalata bihi nabaatu lardi faasbaxa hashiima tadruhu الriyaax wakana allahu cala kuli shayin muqtadira almaalu walbanuuna ziinat lxayaati dunya aayadanna ilaahay xaqiiqdii adduunyada ayuu tilmaamaya fii suurati lcankabuudna waa soo marnay inama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun iyadana sidoo kale waxaan kusoo marnay fii suurati muxamed iyo waan kusoo marnay iclamuu ogaada anamaa wax kale maahna alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd yacni maadaama infaaq iyo laga soo hadlay in wax ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo oo diinta loo halgamo iyo laga laga soo hadlay waxa qofka ka celinayo waa adduunyada adduunyadan marka liidnaanteeda iyo yaraanteeda ayuu rabbi noo tilmaamayaa wuxuu leeyahay iclamuu ogaada anamaa wax kale maahna alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd lacibun un inay tahay sidaa un ogaada adduunyadu waa un lacibun dheeldheel ciyaarta marka ilmaha marka bani aadamku xaaladaha uu ku jiro ayay aayadanu ka wada waramaysaa markuu ilmo yar yahay ciyaartuu jecel yahay lacib ciyaar marka uu shaab noqdo oo uu dhalinyaro soo noqdana waqtiga inuu nafis helo iyo waqtigii marka maaweelada iyo waxyaabahaasuu aada u jecel yahay marka uu soo gaaro garmadoow ou noqdana ziinada iyo quruxda leanna dhallinyaronnimadii baa soo dhammaanaysa markaas marka markaas uu garmadowga yahayoo yacni soddon iyo shan ilaa afartan iyo shan oo kale uu joogo aad marka isqurxinta iyo ziinada iyaa ka qaalib ah markaas marka uu sii durkana tafaakhur iyo faan ayuu gelayaa iyo wa takaahurun fi lamwaali walawlaad qofku marka yacni isugu faan iyo adduunyadii marka anaa kaa boos fiican iyo oo kaa darajo fiican iyo yuu gelayaa marka uu duqoobo ou dhacana tabar iyo tale iyo wax kale waa ka dhammaanaysaayo ciyaarna ma awoodo isqurxinna waa dhammaatay maxaa kusoo haraya marka anaa kaa maal badnaa iyo waa kaa caru ilmo badanahay iyo intaas intaasoo ilmaha meeshaas ii jooga iyo ilmahaygu waxaasay sameeyeen iyo sidaanay noqdeen iyo anaa kaa ilmo fiican iyo anaa kaa ilmo fiican ayay imaanaysaa xaaladaha marka qofku uu marayo dhan buu rabbi kaga hadlay aayadan marka oo dadku markaa ay u badan yihiin iclamuu ogaada anamaa wax kale maana alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd lacibun waaye waa dheeldheel waa yaraanta iyo qofka dee intuu yaryahay walahwun maaweelo waaye lahwigu asalkiisu marka waa wax qofka oo waqtigiisana ku dhumiyo nafis ou ka raadiyo wax aan kasoo gelaynin waa wax lagu daaha marka un daah bis iyo wasiinatun qurux weeyaan adduunyadii oo qofkii marka mandar wanaagsan oo dhar fiican iyo yacni korkiisau soo qurxiyo iyo weeyaan uun adduunyada wa tafaakhurun isufaan baynakum kaasoo baynakum idinka dhexdiina ah ama baynakum dhexdiina aada iskaga faantaan oo qaarkiin qaarka kale uu u faano ayb wa takaahurun badi isugu faanid anaa kaa badan iyo anaa kaa badan fil amwaali maxaa badida laysugu faanayaa fil amwaali maaliyaalka dartood fiida marka tacliiliyaan ka dhigaynaa fil amwaali maalyaalka dartood iyo wal owlaadi ilmaha dartood layskugu laysugu badi faano mathaluhaa adduunyadii tusaalaheeda ka mathali kaytin roob oo kala waa roobka oo acjaba uu yaabgeliyey alkufaara kuwa yacni duugo abuurka duugo oo dhulka wax ku duugo waa beeraleyde nabaatuhu dhirtiisu ay cajab gelisay sidoo wax usoo dhaliyey oo ay is yiraahdeen markani waa idiin yacni waa idiin toosan tahay uma markaa dabadeed yahiiju waa qallalayaa fataraa waad arkaysaa hu isagii baad arkaysaa nabaadkii musfaran isagoo jaallo noqday ayaad arkaysaa marka uu cagaartay ka gadaalay uma markaa dabadeed yakuunu wuxuu ahaanayaa xudaaman wax burburayo intuu qallalo ee uu jaallo noqdo ayuu marka dambena burbur ayuu u dhammaanayaa waa jajabayaa waa burburayaa wafil adduunyadii marka saa loo tilmaamay aakhirana xaalkeedu waa maxay wafil aakhirati aakhirada dhexdeeda cadaabun ayaa ahaaday cadaabka oo shadiidun adag oo acdaa'da alle markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu u diyaariyey iyo wamakfiratun dembi dhaaf dembi dhaafka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo waridwaanun raalli ahaanshoo ilaahay owliyadiisa uu ka raalli noqonayo aakhiro un cadaab baa yaal ama maqfira labadaa meel meel unbuu qofku aadayaa bani aadamka ayb marka qofku meesha hadda asbaabteeda uu aadayo maqfira hadday tahay inuu helo iyo hadday sida kale tahayba asbaabteeda meeshuu ku sameyn lahaa waa halkan ayb marka laleeyahay marka adduunyadu waa lacib iyo lahwi waa wixii aan cibaado alla ahayn ilaa adduunyada dee cibaado ilaahay baa lagu dhex sameeyaa cibaadadu dheeldheel iyo lahwi iyo ma aha laakiin haddii cibaadadii iyo wixii kasoo haray iyo wax rabbi loogu dhawaado waxa kasoo haray waxay iska noqonaysaa sidan ilaahay uga warramay wamal xayaatu noloshii ma aha addunyaa dhoweyd ilaa mataacu lguruuri kada raaxadeed un waayo wax kale ma aha ay mataacun waa raaxo saa'irun yacni ahaanayso lijli lguruuri bihi wax markaa lagu kadsoomo unbay ahaanaysaa adduunyadu ayb mataacu lguruur marka wayay u tahay adduunyadu marka guruur iyo kada raaxadeed ama yay u tahayna waa liman lam yashtagil fiiha bialabi alaakhirati ninkaan adduunyada dhexdeeda aakhiro raadinteeda aan uga shaqaynin saciid ibnu jubayr sidaasuu yidhi wman ishtagala bialabihaa falahu mataacun balaaqun ilaa maa huwa khayru minhu ninkii adduunyada ilaahay ku caabudana waxay adduunyada u tahay raaxo iyo sahay wax ka khayr badan iyada uu ku gaaro marka nina adduunyadiisii waa u fiican tahay oo wuxuu ku gaarayaa mustaqbal aakhiruu ku dhisanayaa nina adduunyadiisii raaxo go-day ayay noqonaysaa oy ka dambeynayso qoomamo iyo shalay markii alla uu adduunyo iyo xaalkeeda ka warramay marka maqfiradii iyo dembi dhaafka asbaabtiisa in lagu dadaalo ayuu nagu tirtirsiinayaayo qaala tacaala allah wuxuu yidhi saabiquu tartama ilaa maqfiratin dembi dhaaf intii ka ah u dhaqtama oo u tartama yacni ilaa asbaa ilaa sababi maqfiratin ama ilaa asbaabi maqfiratin dembi dhaaf asbaabtiis u tartama dembi dhaafka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday iyo wajannatin janno intii ka ah jannada oo carduhaa ballarkeeda ka cardi samaa-i samada ballarkeedoo kale uu yahay iyo walardi dhulka ballarkiisa uciddat waa la diyaariyey jannadaasi liladiina kuwii ayaa loo diyaariyey aamanuu rumeeye rumeeyey billaahi ilaahi rumeeyey wa rusulihi rusushiisa rumeeyey ayaa loo diyaariyey daalika kaagaas fadlullaahi ilaahay fadligiisa waa yuutii waa siinayaa alle man buu siinayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alle dulfadli fadli ku saaxiiba weeyaan alcadiimi weynin badan fadli weyn iyadoo kale suuratu aali cimraan aan kusoo marno wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin midanna tiyoo kale saabiquu tartama oo degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf intii ka ah u degdega asbaab la idinkugu dembi dhaafo u degdega min rabbikum dembi dhaafka oo xagga rabbigiin ka ahaaday iyo wa jannatin janno jannada oo carduhaa ballarkeeda ka cardi samaa'i waalardi dhul cir iyo dhul ballarkoodoo kale ah uciddat waa la diyaariyey liladiina kuwii ayaa loo diyaariyey aamanuu billaahi alla rumeeyey wa rusulihi rusushiisa rumeeyey dalika kaagaasi fadlullaahi ilaahay fadligiisa weeyaan yutiihi waa siinayaa alleh man buu siinayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alle dulfadli fadli ku saaxiiba waa alcadiimi aada u weynin badan maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir maa asaaba ay maa asaabakum idinkuma dhicin idinka min musiibatin ay musiibatun musiibo idinkuma dhacdo fi lardi dhulka dhexdiisa yacnii yani idinkagama dhacdo musiibo walaa fii anfusikum nafihiina dhexdoodana yacni musiibo idinkuma asiibto ilaa hadday idinku dhacdo fii kitaabin bay ahaatay kitaab dhexdiisay ku sugan tahay min qabli an nabra-a intaanan abuurin ayay kitaab dhexdiis ku sugnayd haa musiibada intaanan inta intaanan abuurin ayb in ama nafta intaanan abuurin ina dalika kaagaasi yasiirun mid aada u fudud waayo calallaahi alla korkiisa ku fudud ayb sidaana ilaahay muxuu noogu sheegayaa oo rabbi uu idinkugu sheegay likay laa ta-sow si aydnan u tiiraanyoonin u murgin calaa maa kii korkii aydnan ugu murgin faatakum idin dhaafay oo idinka tegay walaa tafraxuu aydnainaydnan farxin oo aydnan ku qooqin bimaa kii aataakum rabbi uu idin siiyey wallaahu alla laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid walba oo yacnii kibir badan fakhuurin oo faan badan marka aayadda maa asaaba min musiibatin asaabada faacilkeeda waa min musiibatin taas maadaama mintu ay dhacday nakira gadaasheeda nakira ay dhacday nafyina uu ka hormaray mintii zaa-idada ahayd waayo marka marka maa asaaba min musiibatin ay maa asaaba kum musiibatun asaabada marka mafcuulkeedana waa go-an yahay ay maa asaaba kum idinka idinkuma dhaco waayo idinma asiibto min musiibatin musiibo idin idinma asiibto saasay ka dhigan tahay marka fi l ardina waa daraf wuxuuna ku tacalluqayaa asaabada markaa tarkiibku wuxuu noqonayaa maa asaaba ay maa asaabakum idinka idinma asiibin min musiibatin ay musiibatun musiibo idinkuma dhicin fi l ardi dhulka dhexdiisa idinkama asiibin walaa fii anfusikum nafihiina dhexdeedana idinkama asiibin oo yacnii dhulka hadday musiibo idinka asiay idinka asiibto naftiina ay musiibo idinka asiibto marka dhulka say musiibo idinkaga asiibaysaa waa bilqaxdi waaljadbi abaaraha iyo yacni roob la-aanta iyo weeyaan marka walaa fii anfusikumna waa jirada iyo dhimashada qofku waa xanuunsanayaa naftiisa yaa xanuunsanayso ilmihiisii baa la-anayaan oo ka dhimanayaan waa musiibo marka fii nafsihi laga asiibay dhulkii markuu abaaraysto xooluhu ay baaba-aanna waa musiibo fi fil ardi dhulka dhexdiisa laga asiibay marka labadaas xaalaba marka sidaas weeyaan musiibo marka idinku dhacdaa ma jirto dhulka dhexdiisa idinka asiibayso walaa fii anfusikum idinka asiibaysaa ma leh ilaa haddii ay idin asiibto fii kitaabin bay ahaatay kitaab dhexdiisa mid ku qoran yani ilaa maktuubatan fii kitaabin waa mid la qoray oo kitaab lagu dhigay weliba dhexdiisa waa looxulmaxfuudka min qabli an nabra-a intaanan abuurin haa musiibadaas intaanan abuurin damiirkan marka nabra-a haa laba tafsiir baa ku jirto in loo celiyo musiibada ama in loo celiyo nabra-a haa nafsadda in loo celiyo walaa fii anfusikum ilaa iyaan soo marnay intaan la idin abuurin baaba loo looxulmaxfuud ay ku taalleen idinka intaan la idin abuurin ama min qabli an nabra-ahaa intaanan abuurin musiibada lafteedaba aanan abuurin ila ilaahay baa wax walba khayr iyo sharba isagaa abuuro ayb ina dalika kaagaasi cala allaahi alla korkiisa yasiirun mid aada ugu fudud waay oo aan rabbi subxaanahu watacaala agtiisa wax aynan ku adkaynba wax ku adagna ma jiraan ayb qaar baa marka min qabli an nabra'ahaada ardada u celinaya dhulka intaanan abuurinna waa la yidhaahdaa ayb ayb ibnu cabaas isaga wuxuu yihi min qabli an nabra'a almusiibata musiibada intaanan abuurin ibnu cabaasaa saa u celiyo ku fasiray abulcaaliyana nafsaduu u celiyey ina dalika kaagaasi yasiirun mid aada u fudud waayo calallaahi alla korkiisa ku fudud likay laa ta'sow calaa maa faatakum laamkan marka yacnii iyo kaydan wada jirto xaggay ku tacalluqayaan wuxuu ku tacalluqayaa waxaa loo soo qadarayaa akhbarnaakum bidalika sidaan ayaan idiin sheegnayoo wax kastoo idinku dhaco qadar alle iyo wax qoran inay yihiin ayaanu idiin sheegnay maxaan idinkugu sheegnayna likay laa ta'sow inaydnan u murgin calaa maa kii korkiisa aydnan ku murgin faatakum idin dhaafay oo idinka tegay wixii idin dhaafay oo idinka tegay inaydnan u murgin waayo haddaad ogtihiin waxaa la idiin qadaray inaydnan weynaynin marnaba murug marka ma jirayso oo wixii xataa haddaad u murugtaan waa idinka yacnii qadarkii baad xasuusanaysaan murugtu waa idinka fududaanayna walaa tafraxuu inaydnan ku kibri ku qooqin faraxa hadda waxaa loo jeedaa faraxu batarin wa asharin waa farxad marka xadgudub uu ku jiro kibir iyo markaa isa sarraysiin leh walaa tafraxuu inaydnan yacnii ku qooqin bimaa kii aataakum rabbi uu idin siiyey waayo haddaad ogtihiin in ilaahay uu idin yacnii wuxuu idin siiyey idinka qaadi karo oo wax idiin qoran markaa yacni ay jiraan oo kitaabkaa waxa ku qoran xaggay xaggaba aydnan u dhaafi karin sidaa haddaad ogaataan ma ku qooqaysaan marka qadarka marka in la ogaado la rumaysnaado faa-iidada ku jirtou rabbi ka waramaya wallaahu alle laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid walba oo yacnii kibir badan oo isqaadqaad badan fakhuurin oo faan badan aladiina yabkluuna wayamuruuna annaasa bilbukli waman yatawala faina allaha huwa alganiyu lxamiid aladiina kuwa yabkhaluuna bakhaylayo xaqii lagu lahaa wayamuruuna farayaan annaasa dadka faro bilbukli bukliga kuwa dadka farayo kuwaasi ilaahay hani buu ka yahay waa ka deeqtoomaa xoolahooda iyo waxooda sidaasaa marka khabarka marka waa muqadar aladiina marka waa mubtada khabarkuna waa maxduuf waman yatawaladaana tusayso fa ina allaha huwa alganiyu alxamiid ayaa tusayso oo markaa waxay ka dhigan tahay aladiina yabkhaluuna wayamuruuna annaasa bilbukli kuwa sidaa xaalkooda uu ku sifaysan yahay allahu ganiyun canhum ilaahay waa ka maarmaa oo waxaan bixiya la leeyahay maahan rabbi inuu baahi u qabeen rabbi waa ka maarmaa sidaasa ugu fiican marka aladiina yabkhaluuna jumla mustanafan ka dhignay aladiina marka waa mubtada yabkhaluunana de waa siladii weeyaan jumladii silada ahayd khabarkii marka aaway khabarka waxaa weeyaan allahu haniyun canhum ilaahay waa ka maarmaa kuwa sidaasaana ka fiican in lasoo qadaro mucadabuuna in khabar looga dhigo ayb waayo dalaalada dambe ee siyaaqa sidan laga fahmayaa fiican oo tafsiirka ku fiican waana sida waaxidi tafsiirkiisa basiidka uu ku tilmaamay ku qadaray aladiina kuwa yabkhaluuna bakhaylayaan oo xaqii lagu lahaa ee alla ku waajibiyay ka bakhaylayaan wayamuruuna farayo annaasa dadka bilbukli bukligana dadka farayo ayb oo dadku inaynan waxba bixinin xagga alla u hogaansamin ayay dadkii farayaan waman qofkii yatawa kuwaasi ilaahay waa ka maarmaa waman yatawalla qofkii jeesto fa ina allaha alle huwa isagu alghaniyu weeyaan alla addoommadiisa ka maarmo alxamiidu almaxmuudu la mahadiyo oo yacnii inuu addoommadiisa mu'miniintaha xaqii lagu lahaa la baxay inuu hawaabinayo ayuu ku mahadsan yahi oo lagu ammaanaya suuratu nisaa aan iyadoo kalena kusoo marnay laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati waanzalnaa macahum lkitaaba wlmiisaan laqad lawallaahi qad xaqiiqe ahe arsalnaa rusulanaa arsalnaa waxaanu dirnay rusulanaa rususheennii ayaan dirnay bilbayinaati xujooyin cadcad baan la dirnay waanzalnaa waan dejinay macahum iyaga macooda alkitaaba kitaabkii ayaanu dejinay oo iyaga macooda kitaab ayaanu dejinay oo kitaab ayaan lasoo dejinay wawadacnaa waxaan dhignay oon dejinnay almiisaana miisaankii cadaaladii maxaan u dejinnay liyaquuma annaasu dadka inay u istaagaan bilqisdi cadaaladii waanzalnaa waxaanu dejinnay alxadiida birtii ayaanu soo dejinnay fiihi dhexdeeda ba-sun baas ayaa ahaaday birta baaska oo shadiidun adag ayaa ahaaday oo waa lagu dagaalamaayo aaladahan wax lagu laayo oo lagu dagaalamo waa bir iyo wamanaaficu manaafic ayaa dhexdeeda ah birta linnaasi dadka u manaafic ah marka linnaasi manaaficda iyo baaskaba waa loo celinaa fiihi birta dhexdeeda ba-sun baas ayaa ah shadiidun adag iyo wamanaaficu iyo manaafic linnaasi dadkay baas iyo manaafic ba u tahay sidaa buu rabbi yeelay waliyaclama allahu wafacala allahu dalika alla sidaa ayuu sameeyey liyaclama inuu alla muujiyo oo bannaanka keena allahu alla inuu muujiyo man axad yansuru u gargaarayahu isaga wa rusulahu iyo rusushiisa u gargaarayo bilgeybi xaal uu qeyb kaga sugan yahay ounan u jeedin rabbi ina allaha alle qawiyun weeyaan alla awood badan casiizun addoommadiisana ka adag rusulanaadan marka rusushii ambiyadii in loo jeedo ayaa fiican oo la yidhaha laqad arsalnaa rusulanaa baan dirnay rususheennii bilbayinaati baan lasoo dirnay xujooyin cadcad wa anzalnaa macahum lkitaaba kitaab ayaana lasoo dejinay kitaab ahmiyadiisaana la tusaa marka rusushii iskama anan soo dirina kitaab iyo cilmi baan lasoo dejinay wlmiisaana wlmiisaana marka ay wawadacna almiisaana waay cadaaladii baan dejinay oon dhulka keennay liyaquuma annaasu dadka siay ugu istaagaan bilqisdi cadaaladda marka anzalnaada alkitaabada ayay caamil u tahay walmiisaanana caamil kaleoo la fahmi karaa ku jiro ay wawadacna luqada carabigana waxaa la yidhaha waa min baabi calaftuhaa tibnan wamaaan baaridan calaftuhaa waxaan ku calfiyey oon siiyey neefkii xoolaha ahaa tibnan tibni wamaa-an wasaqaytuhaa waxaan ka waraabiyey maa-an biyo baaridan qabow marka labadiiba marka waxaa la yidhi calaf unbaa caamilkii hal baa laga dhigay ka kale caamilkiisa waa laga gooyey calaftuhaa tibnan wamaa-an ay wasaqaytuhaa maa-an baaridan saasoo kale ka dhigan tahay marka min baabi calaftuhaa tibnan ayaa la yska yidhaahdaa tan oo kale marka waanzalnaa macahum lkitaaba iyo wlmiisaana kitaaban ayaan la dejinay wawadacna almiisaana saasaa ku jirta marka cadaaladii baan dhidibada u taagnay liyaquuma annaasu dadka say ugu istaagaan bilqisdi cadaaladda ilaahay cadaaladda uu jecel yahay marka cadaaladii iyo kitaabkii ma kala maarmaaneda fiiri meeshaa marka kitaabaan dejinay baa la yidhi cadaaladiina waawaa la raaciyey waayo cadaalad sideeda maxaa la yidhaahdaa alxukmu bikitaab illahi ilaahay kitaabkiisa sida uu xukumay in la xukumo ayaa cadaalad la yidhaaha wax kale oo cadaalad lagu tilmaami karaa male jawr uun kama kama dhamma wixii aan kitaab alle xukunkii aan ahayn jawr iyo gebidhaclayn iyo qaabdarro laga weyn maayo marnaba ayb waanzalnaa waxaanu dejinnay alxadiida birti baan dejinnay inzaalkan waxaa laga wadaa iijaad waxaan ahaysiinay waay nacam ayb sida uu allaba u yidhi waanzala lakum min alancaami xoolihiibuu idiin soo dejiyey xoolihii samada lagama soo tuurin dabcan ee waan abuurnay unbaa loo jeedaa waanan ahaysiinay marka waanzalna alxadiida birtii baan soo dejinay yacnii birtii baan yacnii ahaysiinay oon abuurnay waay birtii marka dhulkaa ilaahay keenay birta fiihi dhexdeeda xaal uu yahay birtaasi ba-sun baas baaska oo shadiidun adag iyo wamanaaficu manaafic linnaasi dadka oo intaba oo birtaasi ilaahay dhulka noo keenay baasna waa ku jira adagoo baaska waxaa weeyaan de waa laysku dilaa ama toorey ha noqoto ama madaafiic waaweyn ha noqdaan ama yacnii sawaariikh ha noqoto ama xabado yaryarba ha noqdaan waxaasoo dhan un bir unbaa u asalan birtii marka baas aada u daran baa ku sugan wamanaaficu linnaasi manaaficna waa ku sugan tahay birta ayb oo meeshaasi marka waxaa ku jiro shaygu inuu laba af la noqon karo shaygan marka haddii laba af uu leeyahay afka wanaagsan haddaad kaga faa-iideysato khayr iyo wanaag haddii marka sharta aad kaga faa-iideysatana dee ilaahay baa ii soo dejiyey cudurdaar ma noqonaysa ayb birtaasi wamanaaficu linnaas oo manaaficdeeda waxaaba ka mid a famaa min sanaacatin sanaaco iyo farsamo ma jirto ilaa walxadiidu aalatun minhaa birtu aaladay u tahay wax allaale farsamo marka la yidhaha birta u asalaninkii marka ka waran ninka birta dhalaali yaqaano oo wax ka samaysan yaqaano oo marna midi ka samaynayo marna yacnii baaquli ka samaynayo marna baaldi ka samaynayo oo birtaas marka intuu rogrogto manaaficdeeda yaqaano haddii lagu caayo ka waran marka nacam oo la yidhaha birtumo waay nacam qofkaas haddii la yidhaha birow tumaa ama birtaas tumideeda haddii lagu caayo de ummad marka waxay tahay aada u foorarto caqligooda oo fooraro oo aan horumar rabin waay nacam waayo maxaa hadda dadka muslimiinta yacni lagu gumaysanayaa birtaas waay waxa lagu gumaysanaya birtaan ninba si u samaysan karaan taangigan marka ordaya bir la dhalaaliyey oo markaa shayb iyo qaab inta loo samaystay ee wax lagu xirtay ee markaa yacni lagu shaqaystay sow maaha waxaa afka la yskaga garaacaya mar walba oo dadka muslimiinta lagu dhibayo oo marka looga awood badan yahay maanta nacam haddaad marka adiga tiraa birtii wax qofka birta tuma ama birta ka shaqaysta hadaad caysa ka waran nacam adigina aadan waxba samaysan karin ma fiicno sidaas nacam bal ilaahay nebi ambiyada alla ka mida ayaaba ilaahay birta u leyliyey fii suurati saba soo kuma soo marin nabiyullaahi daawuud wa alannaa lahu lxadiid birtaa loo fududeeyey markaasuu duruc seefta iyo looga gaashaantuu samayn jiray waa gada jiray markaasuu lacagta lacagteeda cuni jiray waana lagu ammaanayoo kaana nabiyullaahi daawuud yaakulu min camali yadihi nabiyullaahi daawuud gacantiisu waxay shaqaysato u cuni jiray birtaas buu intuu dhalaalsado ka shaqaysto waxa uu ka helo ayuu quudan jiray oo cuni jiray ilaahayna marka birta sidan buu hadda noogu tilmaamay manaafic inuu ku jiro calaaqada marka birta iyo kitaabka ka dhexeeya maxay tahay marka birta maadaama la yidhi fiihi ba'sun shadiid wamanaaficu linnaas haddana waliyaclam allahu man yansuruhu warusulahu bilgeyb la daba dhigay diintaa waxay ku gargaarsataa waa laba shay kitaabun haadin kitaabu xanuuninaayo wa sayfun naasirun iyo seef u gargaaraysa labadaa marka awood marka ay diintu leedahay kitaabku awood ay gadaal taagan tahay oo seef xoog badan uu haysto markaa yacni waxaa weeyaan aad baa marka ay diintu u faafaysaa macnaheedu maahan keliya in seeftu ay diinta ku faafayso kitaabka asala seeftuna kitaabkay ag taagan tahay ciddii markaa yacnii qaabdarro iyo madax adeyg iyo dhaqan xumo la timaado oo kitaabku uu celin waayo ayaa lagu celiyaa saas darteed waxaa la yidhi in allaha tacaala la yasacu bisuldaani maa laa yasacu bilqur'aan ilaahay suldaanka wuxuu dadka kaga celiyaa wax kitaabka uunan celinaynin oo dadka qaar marka seeftay ka baqayaan caqli kale ma leh labadaas marka hadday meel hal meel isula wada socdaan adduunyadu marka yacni karaamo iyo khayr iyo cadaalad ayaa imaanayso haddii labadoodu marka aynan wada soconinna waa dhib kitaabka marka waxaa la yidhi kitaa sifadiisu waa kitaabun haadin isagaa u xanuuninaya seeftuna waa daba taagan tahay hadday seeftu hor marto kitaabku gadaal maro waa seef indha la-aan nin wax wax garaacayo waa isagoo wax indhaa qabin ninkaa marka haddii hadda la yidhaha indhaha isku qabo ee mididan iskaga dhufo meeshaad doonto hadda meel munaasaba iyo meelaan munaasab ahaynba waa la dhacaya waa ku dhufanaya kitaabku marka seefta inay kitaab hagto waayo haddii kale waxay noqonaysaa seef lagu khasaaray oo dhibkeedu iyo mafsadadeedu uu ka badan yahay uu ka badan yahay mafsadadeedu maslaxadeedu uu ka badan yahay waliyaclam allahu ilaahay sidaa wuxuu u yeelay inuu muujiyo alle man uu muujiyo yansuru u gargaarayo hu isaga ilaahay gargaar noogama baahno laakiin diinka allah waay diinahu wa rusulahu rusushiisa u gargaarayo bilgeybi xaalad uu kaga sugan yahay xaal uu qeyb uga sugan yahay oo uunan ilaahay arkaynin yani isagoon ilaahay u jeedin ayuu haddana ilaahay diinkiisa u gargaaraya in allaha alla qawiyun waya mid awood badan casiizun addoommadiisa ka adag walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe arsalnaa waxaanu dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay iyo waibraahiima iyo ibraahim wajacalnaa waxaanu yeelnay fii duriyatihimaa duriyadoodii iyo ubadkoodii dhexdooda annubuwata ayaan yeelnay nebinimo iyo walkitaaba ayaan yeelnay kitaab wixii ugu fiicnaabaa marka alla uu tilmaamaya marka fa minhum iyagii muhtadin ku yani hanuunsan yaa ka mida mid hanuunayo wa kathiirun in badanna faasi oo minhum iyaga ka mida faasiquuna weeyaan kuwa daacadii rabbi ka baxayo marka suuratu saafaadan kusoo marnay wamin duriyatihimaa muxsinun wahaalimun linafsihi mubiin intaba waa isugu jiraan aayaddanna aayaddan unbay la macno tahay uma markaa dabadeed qafaynaa waxaan qadaad raacinay calaa aathaarihim raadadkooda aan raacinay birusulinaa rususheenna ayaanu raacinay wa qafaynaa waxaan raacsiinay gaar ahaan haddana biciise bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa ayaan raacinay oon qadaad raacinay wa aataynaa waxaanu siinay hu nabiyullaahi ciisa alinjiila kitaabka injiil ayaan siinay marka injiil mawaacid ayaa u badnaayo wacdi fara badan iyo mawaacidba ayaa ku jirtay yahuuddii markii qalbigoodu uu qallalay ayaa nebiyullaahi ciisa waxaa lagu soo dejiyey injiil si qalbigoodu bal u jilco mawaaciddii iyo wixii nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa uu markaa yacni ku waaninayeyna qalbi qaleyl bay kasii qaadeenoo ma aynan ka faa-iideysanin waa kuwii nabiyullaahi ciisa inay dilaanba isku dayay wajacalnaa waxaanu yeelnay fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda ittabacuu raacay hu nabiyullaahi ciisa kuwii raacay waa xawaariyiintii quluubtooda dhexdooda waxaan yeelnay ra'fatan naxariis ayaan yeelnay turitaan dhimrin iyo waraxmatan naxariis ayaan yeelnay marka xawaariyiintii nebi ciise raacay quluubtooda waxaan yeelnay ra'fatan dhimrin waraxmatan naxariis turid iyo naxariis oo ay marka iyaga isu naxariistaan naxariistaas marka de kuwii nabiyullaahi ciisa si dhaba u raacay way ku sifaysnaayeen asxaabta nebi moxamedna sidoo kale way ku sifaysnaayeen iyagana suurat lfatxi baan kusoo marnay moxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum marka ma malaynin sifadan in ayaga la ammaanayo ummatu moxamed ay ka kheyr badan yihiin ma aha bal asxaabu rasuulilaahina waa lagu ammaanay naxariista inay dad isu naxariisto ay yihiin warahbaaniyatan wabtadacuu waxay bidcaysteen oy bilowdeen iyaga min cindihim naftooda ay ka bilowdeen rahbaaniyatan adduunye nacayb oo ay marka intay duurka iska galaan adduunyadii ay ka fogaadaan asalka rahbaan rahbaan asalkiisu waa khashyaan oo kale waa mid cabsi badan marka waxa u keenayna waxay ahayd muluugtii dhibka badnayd markay soo martay iyaga ayay saddex qolo u kala baxeen qolo muluugtii si toosa uga hor timid oo la laayay kuwo kale oo iyaguna marka is yiri bal la noolaada oo iyagana markii dambe laftooda la laayay oo iska hor yimaadeen boqoradii qoladii saddexaad marka waxay yidhaahdeen dadkii waa adduunyo waa fidnowday bal iska iskaga carara oo meelahaas bannaanada iska wareega oo marka waxay bilaabeen inay marka dhulka korkiisa ku socdaan oo ay meelo sawmacado iyo mowlacyo ay ka dhistaan meelaha duurka ah oo halkaas ay marka ilaahay ku caabudaan iyagoo ka cararaya marka muluugtaas qaabka daran marka rahbaaniyadu wixii la amray kuma jirin marka iyagaa iska bilowday saas darteed wa rahbaaniyatan waxay ku nasbisan tahay ishtiaal waa min baabi lishtiaalo wabtadacuu rahbaaniyatan ibtadacuuha midda dambaa marka fasirayso waa naxwada waxaa lagu yihaha baabulishtiaal tafsiirkaasna wuu fiican yahay inkastoo ibnu catiya fi lmuxarar alwajiiz iyo abu xayaan ay leeyihiin iyagu tafsiir muctasilo waaye haddana wax sidaa u muuqdo xoog badan ma ahan ictiraadkaas qurdubi laftiisaaba kamida dadka sidaa ku tegay ayb wa rahbaaniyatan wabtadacuu waxay bilowdeen ay bidcaysteen rahbaaniyatan rahbaaniyad yacnii inay markaa adduunyadii ay nacaan oy ka fogaadaan oo guurkii ay ka tagaan adduunyadii shahawaadkeeda ay ka tagaan oo ay markaa yacnii magaalooyinkii ay ka baxaan oo duurka ay iska galaan ayb maa katabnaa taas maa katabnaa ma anaan ku farad yeelin haa rahbaaniyadaasi calayhim iyaga korkooda ma aanan ku farad yeelin annaga ila ibtigaaa ridwaanillaahi laakiin lagu noqoyo ibtadacuuhaa way bidcaysteen ibtigaaa ridwaanillaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa dalbitaan ay dalbayaan darteed ayay u bilowdeenoo iyaga ay markaa u bidcaysteen marka ilaada waxaan ka dhignay istinaa munqaic ah ay laakin ibtadacuuha ibtigaaa ridwaanillaahi waa mafcuulu lijlihi marka ibtigaaa ridwaanillaahi ayb waan kala reebnay marka maa katabnaaha calayhim war waayo innaga kumaanan farad yeelin maxay u sameeyeen laakin facaluuhaa way sameeyeen bidcada waxyaabahaas cusub ibtigaaa ridwaanillaahi bay u sameeyeen jerin ay jerinayaan ilaahay ridihiisa famaa racow ma aynan ilaalinin haa rahbaaniyadii ay bilowdeen iyaga ooan ilaahay ku farad yeelinoo iyaga ay isa saareen ma aynan ilaalinin xaqa ricaayatihaa ilaalinteeda dhabnimadeeda ee qofka mararka qaar waxaan ilaahay ku farad yeelin buu asaga isa saara nadarka iyo shardigaaba ka mida haddaad adiga nadar gasho ood shay isku waajibiso cibaado ah shayga inaad la timaadaa kugu laazimaysa marka inay iyagu alla uunan ku farad yeelinoo iyagu ay iska bilowdeen iyada lafteedu marka waxaa weeyaan takliif ayagu isa saareen haddana inay kasoo bixi waayaan ceeb kala wa fa aataynaa waxaanu siinay aladiina kuwii aamanuu rumeeyo minhum iyaga xaal ay ka mid yihiin ajrahum ajrigoodii baan siinay kuwii fiicnaa wa kathiirun in badanoo minhum iyaga ka midana faasiquuna kuwa daacadii rabbi ka baxay lidalika rasuulka sal alla ly slama ummadan waa ka reebay rahbaaniyada oo laa rahbaaniyata fi lislaam islaamka dhexdiisa wax rahbaaniye la yidhaah oo qofku inuu yidhaah ma guursanayo hilib ma cunayo wax walba waa ka tegayaa shahawaad adduunyada ma rabo inuu yidhaah ma aha taa marka islaamkii dhexdiisa waa laga reebay asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilal aana nasaaradu sidaas waayo baadariyaalka waxay sheegaan inaynan guursanin kuwan soorooyinka ah iyo nimanka baadariyaalka ah iyo guurka waa ka tagaan sidaasna marka yacni waxaa weeyaan qofku wax jinsi ilaahay u abuuray inuu ka tagaa aada iyo aaday u adag tahay binaan calaa dalika marka ummaddaani waaba laga dhaafay oo guurkaa nebigu u jideeyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ambiyadana sidaasay ahaan jireen ayb ee waxaan inaan la guursanin oo kaniisadda un qofka uu qaadim u ahaado waa bidacdii iyaga ay bilaabeen waayo nabi ciise sidaa uma sheegin ayb yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha alla ka cabsada waaaminuu rumeeya birasuulihi rasuulkiisa rumeeya yu'tikum idin siiye alle kiflayni laba nasiib idin siiye min raxmatihi naxariistiisa xaggeeda idinka siiye wayajcal yeelee lakum idinka idin yeelee nuuran iftiin iftiinka oo tamshuuna bihi aada ku soconaysaan wayaqfir dhaafee alle lakum idinka idin dhaafee wallaahu alle gafuurun mid dembi dhaaf badan waaye raxiimun oo naxariis badan kuwanna waa ahlu kitaabkii nebigoodana rumeeyey markay nebi moxamed maqleenna rumeeyey laba ajaray leeyihiin xadiidka abi muusana sidaabaa ku jirtay ayb laba qolay marka ayaa meesha kasoo baxdayo qolo iyagu markaa yidhi annaga waa idinka fadli badannahay haddaad muslimiintiinan tihiin waayo nebigeenniina waan rumaynay horay waa u rumaynay diin nebiyullaahi maxamedna waan rumaynay marka laba ajar baan idinka wadanaa annagaa idinka fiicanay dheheen haddana sidaasoo ay tahay inay meel laba dhic ajar ka helaan ma keenayso inay ka fiican yihiin ummadda nebiga sala allahu calayh waalihi wasalama ee iyagu markaa nebigoodii rumeeyey oo isaga la bilowday ayb axaadiid baana macnaha tusayso iyo nusuus ayb ama in la yidhaahdo ahlu kitaabkii baa laba sinfi oo kuwa nebigay rumeeyeen kuwii ahlu kitaabnimada ku haray kuwaasay xasdeen markaasaa alla sidan lianlaa yaclama ahlulkitaabi u yiri ayb lianlaa yaclama liyaclama muxuu alla sidaa u yeelayna oo ajrigiinii qofkii nebigi yacnii laba uu idinkaga dhigay markaad nebi moxamed ay ahlu kitaabku markay nebiyullaahi moxamed rumeeyaan oy mu'miniin noqdaan maxaa laba ajar alle uu u siiyeyna lianlaa yaclama liyaclama inuu ogaado ahlulkitaabi ahlu kitaabku inay ogaadaan waa kuwii gaalnimada ku haray anlaa yaqdiruuna annahum iyaga an marka mukhafafa min athaqiila waay ay annahum an oo waxaa weeyaan mukhafafa min athaqiila ismigeeda damiiru shani waayo waan hum lianlaa laaduna waa zaa-ido waayo xagga icraabka lianlaa yaclama liyaclama inuu ogaado darteed buu rabbi sidaa u yeelay ahlulkitaabi ahlu kitaabku inay ogaadaan anlaa yaqdiruuna annahum iyagu laa yaqdiruuna inaynan awoodeynin oo aynan markaa yacnii awoodeynin calaa shay-in shay korkii inaynan awood ku lahayn kaas oo min fadlillaahi ilaahay fadligiisa ah wax fadliga alla ah inaynan iyaga awood ku lahaynoo cidday doonaan inay siiyaan kay doonaanna ka manciyaan sida awood uma laha oo kuwii nebiyullaahi maxamed rumeeyeyna allah u badiyey kuwaan meeshooda taaganoo kufrigoodii ku baaqi ahaadayna iyaguna ilaahay baa xirmaanka ku riday wa ana alfadla fadligu inay ogaadaan wa ana alfadla fadligu biyadillaahi ilaahay gacantiisa inuu ku jiro ou ahaaday yu-tii waa siinayaa alleh fadliga man buu siinayaa yashaa-u ou doonayo wallaahu alleh dulfadli fadli ku saaxiiba weeyaan alcadiimi fadliga oo alcadiimi weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalih wasaxbi